xukuumadda nairobi ayaa aada uga walaacsan guuldarooyinka isdaba joogga ah ay la kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxayna ka cabsi qabtaa in haddii si dhammaystiran looga adkaado ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro laayaana ka fuliso gudaha kenya wasiirka maaliyadda ee dowladda kenya oo lagu magacaabo johni badi oo u warramay warbaahinta ayaa xusay inay weeqantay awoodda militariah ee dowladda federaalka kadib markii khasaarooyin isxiga fagaarooyinka dagaalka ay ku gaarsiiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab baqdintan ka soo baxday dowladda kenya oo ku aadanaad guuldarooyinka gaaray dowladda federaalka iyo inay dalkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliso weeraro waaweyn ayaa imaanaya xilli ciidamo badan oo kenyaan ah ay duulaan ku joogaan magaalooyin badan oo dhac gobolada gedo iyo jubbada hoose ilaa iyo haatan dowladda kenya waxaa dhegaheeda ka guuxaya howlgalladii nafurnimada ahaa ee dagaalyaano si gaar u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarumaha westigeed moll iyo fortin riverside oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya kuwaasoo dowladda kenya lagu gaarsiiyey khasaarooyin badan welina ka cabsi qabto weeraro kale kuwaas ka saameyn badan